In ka badan konton carruur ah oo isugu jirta dan yar iyo agoon isla markaana ku nool kaamamka Nustexa iyo Najax, kuwaas oo ku yaala xaafadda Cochin ee magaalada Beledweyne ayaa la gaarsiiyay deeq dhar ciidisiin ah oo ay soo dhiibeen dad muxsiniin ah. Carruurtan oo isugu jirta dan yar iyo agoon ayaa baahi badan u qabay deeqdan dharka ah ee loo qaybiyay. Samafale Cabdicasiis Maxamuud Mute oo loo soo wakiishay bixinta deeqdan dharka ah ayaa ka waramaya qaabka loo qaybiyay.
Ciyaalkaas oo ka kooban agoon, habaro iyo dan yar ka kooban dhammaantood maanta waxaa ka farxiyay walaalo Soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa juhdi badanna geliyay sidii ciyaalka ee, agoonta oo danta yar ee ku nool goobaha barakacayaasha ee beledweyne maanta u heli lahaayeen deeq noocaan oo kale ah iyo farxad noocaan oo kale ah Aan- waxaan usii mahad celinaynaa dhammaan cid walba oo gacan naga siisay hooshii maalintaan bilownay iyo hadda maantana halkan waxaan aan kusoo xirnay barnaamijkii ee, ciyaalka iisiinta ee danta yareed aan maanta kusoo xirnay marka ilaahay khayr ha siiyo walaalihii nagala qayb qaatay meel walbay joogaan ee dunida ka joogaan ee, dhammaan ciyaalka aan maanta iisiinay tirada guud waxay gaarayaan markii laisku wada daro ee, ko- ee, konton ayay gaarayaan wejiyadooda ayaa ka dheehan kartiin siday maanta yihiin xaaladooda ayaa ka dheehan kartiin Een, maanta cunuga agoonka ah oo aabihiis nooleyn iyo midka maanta aabihiis nool yahay faqriga u dhexeeya waa dareemi kartiin waxaa taas maanta bedelkooda u yeelay walaalo soomaaliyeed marka aada u mahadsantihiin Ee, sidaa hoosha u weydiin mar walba waa ku mahadsantihiin walaalaha soomaaliyeed ee qayrka jecel Qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda loo qaybiyay dharka ciidda ayaa ka mahad celiyay.
lix cunugaa lii arad bixi meelaan ka keena ma laheen alxamdu shukri rabilcaalamiin meeshiid ka katamantan allaha niiga allaha nii allaha niiga waxa geliyo waaba ruufaasadan danaa noo haysa duruufaa noo haysi cabdicasiis iyo walaalo soomaaliyeed aa noo keenay annagoo barakace oo meeshaas degan adda alla kuroonya saasaa jirta sideed cunug aa lii arag bixi alxamdu alshukri waa u baahneen waa u danaysneen meel wax ka keena ma haynin kaamamka beledweyne ku yaalo barakacyaashaan degannahay waxaan haysana male alxamdu alshukri walaalihii soo baxsaday ejiri xasanaad asi ilaa asiiyo waxaana noo keenay walaalkayna cabdicasiis walaalo muslimeedoo dibadda jiro aa noo keenay khayr alla asiiyo ejiri owlaadda alla u barakeeyo ejiri xasanaad ilaaha asiiyo meeshay ka oomayihin ilaahay ha ka waraabiyo afar cunugaa lii iidsiiyey maasha allah khayr allah a siiyo ijri xasanaad allah ka siiyo meeshay ka soo bixiyeen bedel khayr qaba allah ugu bedelo ilmaha wax uma haysanin anigoo fikiraayo as fikirka ilaahay iyo sheekaas iga iga dabiibay maasha allah khayr allah a siiyo maasha allah cabdicasiisaa noo keenay iyo walaalo muslimeedaa usoo dhiibi maasha allah waddan gaalay joogaane khayr allah a siiyo owlaadda ilaahay u barakeeyo owlaadda ilaahay iyo sheeg een, qur-aanka iyo sheeg ha u fududeeyo maasha allah khayr allah a siiyo waa mahadsan yihiin